الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف ميراث الأبوين والعصبة waxaan ku soo jirnay kitaabu alfaraa'id walwasaaya waalcitf miiraatulabaweyni labada aabbe aabbiyo hooyo weeyaan miiraadkooda iyo dhaxalkooda iyo waalcasabati wa miiraathu alcasaba casabada waxaa la yidhaahdo miiraadkeeda iyo dhaxalkeeda casaba waxaa la yidhahdaa qofka xoolaha oo dhan qaata haddii uu keliyoobo oo keligiis meesha laga helo wixii qofka dhintay uu ka tegey oo dhan qof wada qaadan kara haddii isaga keliya la helo ama dadka asxaabulfuruud ah qofka safaralkiisa iyo nasiibkiisa iyo qorigiisa markuu qaato waxa soo haray oo baaqiga noqday qofka qaato weeyaan kaasaa casaba la yidhahdaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waliabaweyhi labadiisii aabbe waxaa u ahaaday likulli waaxidin mid kasta oo minhumaa labadaa ka mid ah labada aabbe waa aabbiyo hooy asudusuba uu leeyahay lix meelood meel qoriga lixaad waase in kaana hadda u ahaaday lahu meydka dhintay waladun walad qof baa dhintay carruurow dhalay ilma u dhalay aabbihiis iyo hooyadiisbu ka tegi aabbahaas iyo hooyadaasba hadda laga hadlayaayo mid kastoo labadaa ka mida wuxuu leeyahay qoriga lixaad lix meelood meel weyn fain lam yakun lahu waladun walad haddowsan u ahaan wa warihahu waxaa dhaxlayana abawaahu ay yihiin labadiisa aabbe qof baa dhintay aabbihii iyo hooyadiibu ka tegi carruurow ka tegay ma leh markaas waxa weeye faliummihi hooyadiis athulusu baa u ahaaday saddex meelood meel xoolaha inta laga dhigo meel ka mid ah ayay qaadanaysa mar haddaan welad jirin welad weladna uusan jirin walaalo meesha aysan joogin waa kanoo fa in kaana lahu ikhwatun haddii walaalo u ahaadeen walaalaha meeshii jira ilma u dhalayba ma jiraan walaalihiibuu ka tegi iyo hooyadii faliummihi markaa hooyadiis waxay leedahay assudus sudus waa lix meelood meel lix isla eg baa xoolihii laga dhigaya meel ka mid ay qaadanaysa maalan qofka aan ilmaha ka tegin dee aabbihii wuxuu qaadanayaa markaa xoolaha wixii soo haray asxaabulfuruud markay waxoodii qaataan wixii soo hara aabbaa qaadanaya xaaskiisibuu ka tegey iyo aabbihiis xaasku markay inteeda qaadato qorigeeda qaadato yaa oo faralkeeda ay qaadato ayuu isaguna inta kale qaadanaya hadduusan xaas iyo waxba ka tegin aabbihii keliya ka teg xoolihii o dhan aabihii baa qaadanaya casabanimo iyo giddiis kaa qaadanay aabbihii iyo walaalihiibu ka tegay walaaluhu waxba ma leh aabbaha xijaabahaye aabbaha lagu xijaabaa walaalaha wa tuxjabu alikhwatu bilbaniina wa bilabil adnaa kamaa rawiina wa bibani lbaniina kayfa kaanuu siyaana fiihi ljamcu walwax waxa weeyaan mid yalla waxay doonaa ha noqdeene mar haddii aabbi meesha joogo walaalihii waxba qaadan maayaan kuwa shaqiiqaya kuwa liaabayo waxay doonaa ha noqdeen qaala ibnu cabbaasin baa yidhi radia allaahu canhuma kaana almaalu maalka iyo xoolaha waxaa wuxuu u ahaa maalku wuxuu ahaan jiray lilwaladi ilmaha wa kaanat alwasiyatu dardaaran iyo wasiyana waxay u ahaan jirtay lilwaalidayni labada wax dhalay waaga hore labada wax dhalay waxba lama siin jirin waa loo dardaarmi jiro xoolaha qadar gaara oo u magacaaban ma jirin ilmahoodaa dhimanaya waa inuu u dardaarmo intaasoo hadhayna ilmaha qaadanaya uu ka tegey kan meydku fanasakha allaahu ilaahay baa nasakhay min daalika kaa xaggiisa maaba ku nasakhay axabba ilaahay uu jecel yahay fajacala ilaahay waa yeelay lidakari kii labaa midla xadi lunsayeyni laba dhadig laba gabdhood intay qaataan baa halka wiil qaadanaya laba qori buu qaadanayaa meesha gabadho hal qori qaadanayso carruurtii saasaa laga dhig aabbihi hooyo ka war wa jacala liabaweyni labadii aabbana wuxuu u yeelay likulli waaxidi minhumaa mid kastoo labadaa ka mid ah sudusa lixmeelood meel ayaa uu sameeyey lix meelood meel wa jacala lilmara haweenta ilaahay wuxuu u yeelay xaaskii la qaba wey athumuna wاrubuca labadaa nasiib bay wax ku dhaxashaa isku mar maaha xaaska nin baa dhintay xaaskiisii siddeedad meelood meel bay qaadanaysaa qoriga sideedaad haddii awlaad iyo carruur ay jidho weeyaan uu leeyahay ninku hadday doonto iyadu yaysan dhali islaan kalaa dhashayba mar hadduu carruuri lahaa ninku ama rubuc bay leedahay afar meelood meel weyn carruur baan jirin waa labadaa xaalo ilaa labadaabuu mid noqon karaa moogta inuu ilmo lahaa iyo inuusan lahayn wax ka dhexeeya ma leh weli zawjina ilaahay wuxuu u yeelay zawjku waa ninkii islaam baa dhimatay ninkeedii bay ka dhimatay ashadra kala bar xoolihi ninkaas xaaskiisa xoolahay ka dhimatay kala bar bay uu qaadanaya carruur baan jirin markaas xaaskaas carruur ma jidho war rubucaba u yeela afar meelood meel markaasna carruur baa jidha welad baa jira rawaahu lbukhaariyi wa abu daawuud ama welad welad sidaasaa ilaahay u kala caddeeyey subxaana wa tacaala can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radia allahu canhuma can اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi alxiquu haleeshiiya alfaraa'ida faraa'isha biahlihaa ehelkeeda qori kasta iyo sahmi kasta ciddii wax ku dhexli jidhay ha la siiyo waxa weeyaan dadka mutaystay weeye qur-aanku sheegay qofkii kala bar wax ku dhexla ha la siiyo rubuxkii wax ku dhexla ha la siiyo sidaa lagu wado oo ilaahay baa sideeda qofka laba xaalo u yeelayo inuu xaalada u nool yahay iyo xaalada u dhinto markau nool yahay wixiisa isagaa haysta markau dhinto wixii uu ka dhinto ummaddii dhaxli lahayd baa leh waa in la dhaxlo waa sharci waxaa arkaysaa dad oo aan xoolaha in la dhaxlo ogolayn in la dhaxlo way diidan yihiin marna ma ogola siday doonaan ha uga jeedeen jeeddooyin kale gadisan oo badan baa laga yaabaa inay uga jeedaan jeeddo kastoo ay tahayba xoolihii waa in la dhaxlo ciddii lahayd qof kasta nasiibkiisi la siiyo haddii kale waxaa imaanaysa haddii dhaxalkii la diido qof kaleoo dhaxalka wax ku lahaa baa dhimanaya xoolo isna ka dhimanaya midkaasna mid kalaa dhimanaya markaas waxaa imaanaysaa intaasoo qof oo dhimatay oo xoolahoodii mid la qaybiyey aysan jirin xoolihiina meeshai isku wada jirjiraan famaa baqiya wixii soo haray baa nebigu yidhi calayh salatu asalaam fahuwa kaa soo haray liwlaa rajulin nin ninka ugu dhow ayaa iska leh kaasoo dakarin lab qof ninka ugu dhow oo lab nin ba haddii la yidhi waa de waa lab yahaye iyagaa waagi hore ninka waxay u yaqaaneen kan weyn oo xoolaha kaxaysan kara yoosan weynaa haddou doon xalay ha dhashee mar haddou lab yahay dakarinta waa saa wixii soo haray ninka ugu dhow dadka iska leh hebel kasta markii intii qorigiisi la siiyo xoolaha soo haray qofka ugu dhow baa casaba ahaan ku qaadanay sidaas ku noqdo waayo dhowr nin baa meesha soo istaagtay dhowrka nin la siin maayo kan ugu dhow meydkaa la siinaya adeer iyo walaal baa meesha yimid markii kuwii kale xoolahooday qaadqaateen adeer iyo walaal de walaal baa jooga meesha isagii baa qaadanaya adeer iyo wiilkii baa meesha yimid adeerkaa maydka u dhow adeerkii baa xoolihii qaadanay waka siay isku u kala xigaan weeye maydka hadday maydka u siman yihiin sida dhowr ninoo walaalaah waa meesha wada timid maydkii waa u siman yihiin moogta marka waa qaybsanahaya casabada waxaa ugu dhow wiilka maydku dhalay aabbihiis marka wiilka maydku dhalay waina zala kan uu sii dhalay kuu sii dhalay kuu sii dhalay kuwaasoo ka mar haddii la waado halkaa wixii ka yimaadaba imaanaya meesha aabbuhu waa sidoo kale haddii la waaya wow walaal aabbihii hooyaba maydka walaalkiisa shaqiiqa walaal li'aba sidaasaa lagu wada haya waay wallahu aclaa waaclam rawaahu larbacatu albaabu alfaslu الhaalis fasalka saddexaad fii miiraasi alakhawaati walkalaala wuxuu ka hadlayaa walaalaha miiraadkooda gabdhaha weeye gabdhaha alakhawaat walkalaala walaalihii ragga ahana waa laga hadli doonaa laakiin hadda lafdigu waa gabdhihiiba ku cadiyey iyo waxaa la yidhahdaa kalaalada in la caddeeyo kalaala qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wain kaana hadduu ahaado rajulunin rajulkaasoo yuurasu la dhaxlayo kalaalatan hadduu ahaado kalaalo waxa kalaalada la yidhahdo kalaala waa maxay asal iyo farac midna ma leh wixii dhalayna ma noola wuxuu dhalayna ma jira kaanadii haddaa saas isimkeedii iyo qabarkeediiba usiis waa lagu ogolya amaba wain kaana hadduu ahaado bimacnaa haddii la helo rajulun ninkaasoo yurasu la dhaxlaya kalaalatan xaalu yahay aw imra'atun islaan la dhaxlayabaa kalaale ahaatay walahu akhun walaal buu leeyahay ow ukhtun gabar walaala ama wiil walaala dad kale lama hayo walaalkiis ama walaashiis waxaan ahayn lama hayo falikulli waaxidin mid kasta oo minhumaa wiilkaas ama gabadhaasa asudusu waa u ahaaday lix meelood meel qoriga lixaad fa in kaanuu hadday ahaadaan agara min daalika kuwa ka badan mid waa ka badan yihin waa laba iyo saddex iyo ka badan fahum iyagu shurakaa'u fi hulusi hulu bay wadaagsanayaan qori waxa way xoolaha saddex meeloodoo isleeg baa laga dhigayaa meel baa walaalahaas badan qaadanayaan rag iyo dumar waa ulukaasaa ka dhexeeya loo sii qaybqaybinaya ayaga walaalaha aayaddaani ka hadlayso waa walaalehee waa walaalaha li'umka la yidhaahdo qof baa dhintay wuxuu ka tegay walaalihiis hooyada keliya ay walaalo ka yihiin hooyaday walaalo ka yihiin hadduu mid yahay ama wiil ha noqdo ama gabare sudus buu leeyahy sudus waa maxay qoriga lixaad lix meeloodoo isleeg meel ka mida hadday mid ka bataan waa labo ama saddex ama ka badan ulus bay leeyihiin saddex meelood meel ayay leeyihin waana shurakaa'u baa ilaahay ka cabiray waa wadaagsanaya way lidakari ma aha hamoodin sidii lidakari midulxaduluntayna walaalahan iyo walaalaha kale meelo badan masaa'il bay isku khilaafaan tanaa ka mid a kuwa aan lidakari mil xadiluntayeni looguma qaybiyo wiilka iyo gabadhu si siman oo isla eg ayay u qaybsanayaan waka can jaabirin waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala jaabir baa yidhi dakhala calaya rasuulu اllahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa ii soo galay walxaal ana mariidan aan xanuunsanahay laa caqilu aan ade waxba garanayn miyir la-aan mir la waa jaabir fatawada'a nebigaa weesaysay fa sabbuu waa shubeen calaya dushayda min waaduu'ihi nebiga weesadiisibay igu shubeen igu tahliiliye igu sayriye kuwii nebiga jirkiisa taabtay ama ha noqdeen oo sidaas ma garanaysaa u sii egah amaba ha noqdeen kuwii baaqiga noqday fa caqaltu waaba miyirsaday markii biyahay taabteen weesadii waa miyirsaday jirka nebiga calayhi salatu slam biyihii taabtay faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah inamaa yariunii waxaa dhaxlaya kalaalatun dad oo kalaalo ah macnaa kalaala waa maxay dad xawaashiya oo adna aanan dhalin iyaguna ay dhalin walaalahoo kale ah qaraabadaas dhexe ah ayaa dhaxlay fanazalad waxaa soo degtay yastaftuunaka way kaafad wa dalbayaan nebi allow ee qul waxaa dhahdaa allaahu yuftiikum fi lkalaala ilaahay baa kalaalada idiin jawaabaya idiin sheegaya qofka noocaasoo kalea dhexalkiisa rawahu alarbaca saxaabigaan waxaa la yidhi toddoba gabdhood ama sagaal gabdhood oo walaalihiis ayaa dad ugu dhowaa kaasuu yidhi nabi allow hadde arrintaasee noqonaysa dee waa loo sheega ayaddaasaa lagu sheegayoo hadday gabar keliya maalan walaasha ay tahay wuxuu ka dhintay kala bar bay qaadan lahay hadday laba gabdhood yihiin iyo ka badan saddex meelood labay xoolaha qaadanaya hadday wiilal iyo gabdhaho ay noqdaan dadka laga tegey falidakari mila xadulufayn waa walaalihii a taqaanaya kuwaan cadig aha saasaa loo sheegay rawahu larbaca qaala cumar baa yidhi radia allahu canhu maa raajactu rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalama nebiga ilaahay kuma celcelin fii shayin shay midlalkalaalati kalaaladoo kale shay aan sida kalaalada ugu celceliyey nebiga ugu celceliyey ma jiro hadba waa weydiin jir wamaa aqlada ma adkayn lii aniga fii shayin shay nebigu shay iguma adkayn maa aqlada lii intuu igu adkeeyey fiihi dhexdiis xataa dacana ilaa uu duray nebigu biisbacihi fartiisa fii sadri laabtayd laabtow saa farta iiga guji nebigu calayhi salaatu wasalaam macnaha intuu fii shayin ma aqlada lii intuu igu adkeeyey fiihi kaa dhexdiisa macnaha su-aashaas weydiintaa badan markii dambe farta saa nebiga calayhi salatu wasalaam iigu dhufto wa qaala wuxuu yidhi yaa cumar alaa takfiika mayaysan ku kaafinayn aayatu sayfi jiilaalka aayaddiis aayaddii diraacda soo degtay jiilaalka allatii taasoo fi nisaai suuratu nisa ku taallay war aayaddaa kuguma filnamaya aayaddaasaa kalaalada lagu sheegay rawaahu muslim waa aayadee yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala in imru'un halaka baale haddii qof dhinto halkaa ka sii dabaga aayadda horena macnaha xilli qabow oo waxay soo degtay shito ah aayaddaana aayatu sayf baa la yidhahdaa jilaal bay soo degtay rawaahu muslim wa jaa'a rajulu nin baa u yimid ila nabiyi sala allahu calayhi wasalama faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisii ow yastaftuunaka fi lkalaala ee famalkalaala maxay ka dhigan tahay ilaahay rasuulkiisii ow qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi yastaftuunaka fi lkalaalati eh famalkalaalatu kalaala maxay tahay intaasaa kuugu jidha meesha qaala wuxuu yidhi tujziuka waxaa ku macnaha kugu filan oo kuu gudaysa aayatu sayf aayaddii macnahaas jilaalka soo degtay qultu waxaan idhi sanadkii nin ka mid ah ruwaadda ayaa qultudaan wato oo abubakar la yidhaahdo shiikhiisii oo ah abi isxaaq la yidhahdo bowlaalayaa waxaan ku yidhi ba yidhi abi isxaaqa huwa man mayaa maata dhintay kalaaladu walam yadac aan ka tegin waladan ilmahu walaa waalidan waalid qaala wuxuu yidhi kadaalika sidaasay dannuu u maleeye sidaasaa loo fahmay ba yidhi dannuu bimacnaa fahimu saasaa loo fahmay qof aan macnaha asal iyo farac midna ka tegin ayaa kalaalada loo fahmay wa calayhi ljumhuuru salafan wakhalafa sidaasaa loo badan yahy rawaahu abu daawuud can caliyin waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala sayid cali baa yidhi innakum idinku taqra'uuna haadihi alaayata aayaddan akhriyaysa aayadee min bacdi wasiyatin tuusuuna bihaa aw daynin dardaaranka bacdi aad dardaaranteen oo aad dardaarmaysaan ow daynin daynka bacdi baa waxaasoo dhaxala qofku nasiibka qaadanaya meydku dardaarankii markii xoolaha laga bixiyo wuxuu dardaarmay dayntiina laga bixiyo ayaa wixii soo haraa la dhaxlaya aayaddaasaa akhriyaysaan wa ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qadaa bidayni nebiga ilaahay dayntiibuu xukumay qabla alwasiyati dardaaranka horteed aayadda marka laga hadlaya dardaaranka horeeya soo maa min bacdi wasiyatin tuusuuna bihaa ow dayni dayntaa dambaysay nebigu markuu aayadda camalfalkeeda fulinayeyna calayhi salaatu wasalaam dayntuu horbixiyey dardaarankaa la dib la gadaal mariy waxa weeyaan waana sidaasoo dayntaa la horbixinaya qofku xoolaha uu dardaarmay intaan la bixin waa in daynta laga bixiyo dayntaa la bixinaya daynta in la bixiyo waa faral dardaarankuna waa iska tabaruc waa xaq iyo xoola uu iska tabarucay aan nina ku lahayna isagu iska sadaqaysanayay marka inaan wuxuu kugu sheegayaa inaadan moodin weligeed in dardaaranka horeeyo wa ina acyaana banil ummi hooyada wiilasheeda walaalaha macnaha ashiqada ah isku hooyada ku ah walaalaha hooyo iyo aabbaba walaala ka ah yatawaaratuuna waa isdhexlaya duuna duuna banil callaati kuwa kala bahdaa sokadooda qof baa dhintay wuxuu ka tegay walaalihiis aabbihi hooyaba ay wadaagaan iyo walaalihii kale oo aabbaha keliya ay wadaagaan kuwa hore waxaa la yidhaahdaa banil um kuwana waaa kuwana banil callaat waa kala baho weeyaan kuwa isku bahdaabaa isdhexlaya ilaa baybaha ma dhaxashadu waa mar bay sax tahay marna waa khalad marakan waa sax kuwaana isdhexlaya waa kan arrinta macnaheedu waa kan alrajulu ninku yarisu waa dhaxlaya akhaahu walaalkiis oo liabiihi iyo wa ummihi hooyadiis iyo aabbihiis u walaala kay aabbihi hooyaba wadaageen oo dhintay buu dhaxlaya duuna akhiihi walaalkiisa maya liabiihi aabbihi u walaala walaalkiis aabbihii hooyadiiba la wadaaga baa jooga iyo walaalkii kale oo aabbaha ay walaala ka yihiin kan aabbihii hooyaba la wadaaga baa dhaxlaya maxaa yeelay meydku waa uga dhowyahy labada waalidba waa la wadaaga kanna labada waalid midbuu la wadaaga aabbaha ka dhexeeya rawaahu tirmidiyu wa axmedu walxaakimu wallaahu aclaa wa aclamu waxay ka dhigan tahay baabkan waa muhimo dadku say isku xijaabaano walaalka shaqiiqaah wuxuu xijaabayaa walaalka leabkaah walaalka shaqiiqaa wiilkow dhalay wuxuu xijaabayaa walaalka leabkaa wiilkow dhalay sidaas weeye aabbaha walaalihiis adeerada oo shaqiiqa iyo adeerada aabbaha ay aabbo keliya wadaageen saasoo kale iyana weeyaan waa kala sokeeya wamaa lidi lqurbaa maca alqariibi fi lirhi min xadlin walaa nasiibin bay yidhaha xabiyada waxa weeyaan derajada fog midka u saaxiibka ah midka dhow dhaxalka xaggiis xad iyo nasiib midna ma leh kaas fog waxba ma laha wey kan dhow baa leh xadiidka sanadkiisu waa daciif laakiin ahlucilmiga oo dhan baa qaatay masaladaa uu sheegayo rawaahu saasay ku tageen alfasl الraabic fasalka afraad fii miiraasi الزawjayni waxaa laga hadlayaa zawjayn labada xaas labadii macnaa zawjaynka labadii isqabtay ninkii iyo xaaskiis zawj iyo zawja labadaas dhaxalka ay qaadanayaan qaala اllahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi walakum raggiyo waxaad leedihiin nisfu maa shay barkiis taraka azwaajukum xaasaskiinu ay ka tageen xoolihii xaaska ninka xaaskiisu ka tegey kalabar buu qaadanay waase goorma waa in lam yakun lahunna xaasasku haddaysan u ahayn weladun wax ilmaha xaasasaan carruur lahayn islaana carruur lahayn cidday doontaa u dhashay baa dhimatay ninkeedii bay ka tagtay xoolihii bar buu ninku qaadanaya fa in kaana lahunna weladun hadday ilma leeyihiin xaasaska dhintay falakumrubucu ragow idinku afar meelood meel baa xoolihii qaadanaysaan markaa bar qaadan maysaan mimaa taragna wixii ay ka tageen waase goorma weliba waa min bacdi wasiyatin yuusiina bihaa dardaaran ay dardaarmeen gabdhaha dhintay ka bacdi ow daynin dayn lagu lahaa intii laga guday ka bacdi wixii soo haray wey walahunna dumarkuna waxay leeyihiin xaasaska la qabay wey islaan baa macnaha ninkeedii dhint arubucu afar meelood meel mimaa taragtum raggiiyo idinku wixii aad ka tagteen wa in lam yakun lakum waladu haddii aynaan wax weleda usan idiin ahaan ninka dhinta carruur kama dhiman xaaskiisii baa nool xaaskaasi afar meelood meel bay qaadanaysa fa in kaana lakum waladun haddii welad idiin ahaaday tamba iyaysan dhalin oo islaan kaleba ha dhasha hadday doontee falahunna humuuna xaasaskaasi waxay leeyihiin siddeed meelood meel mimaa taragtum wixii aad ka tagteen waana goorma waa min bacdi wasiyatin tuusuuna bihaa aw dayn dardaaran aad dardaaranteen intii la bixiyey iyo dayn weliba dayntaa la hor bixinaya haddii gabdhuhu afar xaasadow qabay halkaa qori bay wada leeyihin shumul carruurna jidho qorigaa sideedaad bay qaybsanaya haddaan carruuri jirin qoriga afraad bay qaybsanaya halka hadday keligeed noqoto keligeed baa intii o dhan qaadanaysa hadday laba noqdaan labadaasaa qaybsan hadday saddexaas noqdaan hadday afar noqdaan ka badan ma jidho can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qadaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nebiga ilaahay baa xukumay fii janiini imra'atin islaan ilmaheed dhicisa islaantaasoo min bani laxyaana qabiilada reer bani laxyaan la yidhaahdo niman carabta ka midow qoladaas islaan ka dhalatay ilmo yaroo uurka ku jiray janiin waa uur jiif ilmahaasoo saqada dhacay mayitan xaalu yahay meyd ilmaha ka soo duulay meyda nebigu wuxuu ka xukumay biquratin quro biriir quradu waa maxay waa tana cabdin addoon ow amatin addoon nin addoona ama gabar addoonada baa ilmaha lagu qiimeeyey meydkaas uurka ka soo duulay arrintaani waxay ahayd islaan uurlo reer bani laxyaana baa nabar lagu dhufto islaan kalaa nabar ku dhufatay calooshay kaga dhufatay islaantii uurka lahayd ilmihii iyo meydaa soo dhacay nolol kuma soo dhicin ogow hadduu nolol ku soo dhaco oo dhinto oo nabarkii u dhinto haddou rag ahaana waa mag weeyaan kaamila nin magti haddou gaba dumar noqdona waa dumar ee waxa weeye meyd ahaan buu ku soo dhaca nolol laguma arag markaasaa nebigu xukumay calayhi salatu wasalaam tii nabarka lahayd waxaa la yidhi waa inay bixiso iyada iyo dadkeedu waxaa la yidhahdo quru quraduna waxa weeyaan ama addoon ama addoon sidaa markay dhacday waa qofka dumarkaa magtiisu soo konton maaha kontonku waa shan meeloodoo beer tobana moogta toban ka mid a lasii kala barayaa shan halaad quradaas addoonkaas ama addoontaas shan halaad waa inaan qiimaheedu ka yarayn ilmaha yaroo dhiciskaabaa laga xukumo goortii xukunkaasi dhacay baa tii nabarka lagu dhuftay oo ilmaha meydkaa dhashay baa misna dhimatay islaantiina waa dhimatay waa tana uma ina almarata islaanti allatii islaantaasoo qadaau xukumay calayhaa lahaa calayhaa lahaa iyada tii loo xukumay bilqurati qurada gabadhii qurada loo xukumay tuwafiyad waa la ofsad islaantii waa dhimatay iyana waa tii nabarku ku dhacay faqadaa rasuulu llaahi waa xukumay sala allahu calayh wasalam bianna miiraasahaa dhaxalkeeda libaniiha wiilasheeda inay leeyihiin iyo carruurteeda iyo wa zawjiha ninkeeda islaantan nabarkiibay u dhimatay iyada lafteeda nabarkii hadday u dhimatay meesha dee islaan baa dhimatay magteedii baa la rabaa yaa bixinaya waa nal caqlana wuxuu xukumay nebigu caqli waxa la yidhaha diyada magtana calaa casabatihaa baa lagu leeyay tee jaaniyadii tii nabarka geysatay qaraabadeedii macnaha jifideedii baa lagu leeyay ilaa magaranaysaa khada'a iyo shubhulcamdiga iyo magaranaysaa waxaa bixiya qabiilka midkaan kaska wax loo dilo qabiilka laguma leh qofka ama waa in loo qisaas ama isaga waa inuu iska bixiyo sida soomaalida ku dhaqantay lamaha mogta islaantaa marka jifideedii baa magta bixinaysa waxaana la siinayaa tii dhimatay ehelkeedii xoolaha magta looga qaadanayo iyo xoolahee ka dhimatay waa isku mid waa laga dhaxlaya dhaxalka yaa leh carruurteedii iyo ninkeedii baa leh xataa magtaas la keeno markii magtaa laga qaato qoladaas qabiilku male magta magtaas waxaa leh islaantan dhimatay dadkii dhaxli lahaa ayaa iska leh oo islaantu dee reer hebel ba reer hebelkaas ay ka dhalatay magteeda qaadan mayaan ee waxaa qaadanaya ninkeedii iyo carruurtay ma garanaysaa ay dhasho dhaxli lahaa iyo dadkii dhaxalkeeda un lahaa way adag tahay soomaalidu inay yeesho oo ma garanaysaa la yidhaahdo ninkii qabay baa magtii laga qaatay maalan kalabar ama qaatay ama rubcuq la siinaya shan iyo labaatan halaad ama ama ma garanaysaa waka rawaahu shaykhaani wa tirmidiy dilkaani wuxuu ahay dil khad ah gef buu ahaa waxaa lagu leeyahaa marka caaqilo waxaa la yidhahdaa dadka casabadaayo xagga aabbaha oo waa dadka magta khada ah bixiya gef haddii wax loo dilo dadka magtaa bixiya dadkaa weeyaan can saciidin waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana cumar wuxuu ahaa radia allahu canhu yaquulu kii yidhaahda addiyatu diyadu magtu sayd cumar baa waagi hore dhihi jir lilcaaqilati qabiilkaa iska laba dhihi jir sidaad soomaalida ku dhaqato wey walaa tariu lmarat islaantuna dhaxli mayso dhihi jiray min diyati zawjiha ninkeeda magtii laga qaatay shay-an waxba kuma leh xaaskiisu ee qabiilkaa leh hadda fiiri qof baa iska dhimanaya caadi xoolow ka dhimanaya xoolihiisa qabiilku kuma haysta carruurtii iyo dadkii dhaxli lahaa xoolahaa sidaan loogu haysan saasoo kale weeye magta laga qaadanayana xoolahaasi la midi qolo kalea nin dishay ninkaa xoolaha laga soo qaato waxaa iskale reerkii laga dhintay dadkii isaga dhaxli lahaa waa iskale waa isku mid sayd cumar baa marka waagi hore wuxuu dhihi jiray magtaas la soo qaatay qabiiladu ha qaadato waagii dambe xataa qaala lahu ilaa uga yidhi addaxaaku ibnu sufyaan nin la dhihi jiray ninkaasaa wuxuu yidhi kataba ilaya rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ii soo qoray an waris dhaxal sii imra'ata ashyam imra'ata ashayma maya addibaabiy ninka magacaas le xaaskiisa min diyati zawjihaa ninkeeda diyadii laga qaatay wax ka dhaxalsi ninkeedii baa la dilay magtii laga qaatay wax ka sii baa la yidhi islaanta farajaa cumar radia allahu canhu say cumarna hadalkau dhihi jira waa ka noqdo qabiiladaa magtale waa iska daayay dib dambe loogama maqal waa ka waa iska daayay sababtoo a nas baa la helay rawaahu asxaabu sunani bisanadin saxiix balse cumar saw wuxuu lahaa mar haddii gaf inta wax loo dilo qabiiladuba xoolihii bixinayso dee markii gaf wax loo dilana qabiilada xoolaha ha qaadato haa qabiilada xoolaha ha qaadato saasuu waagi hore dhihi jir markii dambena xadiidkaanaa la helo daxaaqaan laguu sheegayo nin cajaa'ib ayuu ahaa saxaabi weyn bu ah waxaa lagu leeyahay marka diyada iyo magta qofka la dilay bay u waajibaysaa marka hore saasee laxadaadka ugu dambay nafta ka sii dhacayso bay u sugnaanaysa milkigiisoo kale noqonaysa ka bacdina warasadiisii bay aadaysaa oo yeelanaya وعlى hda الجمهوuر سلفا وخلفا alfasl اlkhaamisu fii miiraaثi اljaddi wاljadda wuxuu fasalkaani ka hadlayaa dhaxalka awowga iyo ayeeyada labadaasa laga hadlaya awowgu waa aabbe aabihi ee hooyo aabbaheed maaha marka hadda awowga laga hadlayo awowga hooyadaa dhalay isaga waa lowal arxaam waa dadka qaraabada kale wey ayeeyaduna waa hooyo hooyadeed ama waa aabbe hooyadiis labada dhanba waa ka imaanaysa can cimraan bni xusaynin radia allahu canhu ana rajula nin baa ata nabiya nebi moxamed u tegey sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi nabnii ina bnabni wiilkayga wiilkiisi maata waa dhintay wiilaan dhalay wiilow dhalay baa dhintay wowaanu ahay wayogow fahm famaa liya maxaa iiga ahaaday min miiraasihi dhaxalkiisa maxaan ka maxaan xoolahaa ku leeyahay wiilkiisii lama noola wiilkiisii kuu sii dhalay baa nool haddow dhinta maxaan xoolaha ka ku leeyahay qaala wuxuu yidhi laka sudus lix meelooda meel baa leedahay wow waa tahay falamaa adbara ninkii markii saa markuu daba jeediy oo tegey jawaabtii la tegey dacaahu nebi musna waa u yee awowe warbarkaale awowe ata xaqaadu waa badan yahi faqaala wuxuu yidhi laka sudusun aakharu sudus kalena waa leedahay kii hore maahay mid labaad sudus labaadna waa leedahay falamaa adbara misna markuu daba jeediyo tegey dacaahu misna waa u yeehay nebigu faqaala wuxuu yidhi nebigu ina sudusa alaakhara suduskii labaad oo aan ku siiyey ducmatun waa iska quut waa iska waxa weeyaan quudin weeyaan maxay tahay suduskii hore waa nasiibkiisii weeyaan faralnimo ku qaata haddii meesha aabbaha ilma hadday jiraan soo sudus ma lahayn suduskaas asxaabulfaral baa ku ta oo aabbaha wax ku dhexli jira haddii meesha ilma jiraan ilaa booska aabbaha wowuu imaanayaa haddii aabbii awowa joogaanna dee awowo waa la xijaabaya awowo meesha xuma yaallaan ilaa aabbaha meesha joogeen suduskan labaadna waa ducmatun waa iska risqi iyo biilid iyo quudsiino waxa weeyaan dadkii xoolaha dhexli lahaabaa dad yar ahaayo waxa weeyaan markaasaa xoola soo hareen see weeyaan suurat lmasala waxa weeye buu yidhi mayd baa wuxuu ka tegey laba gabdhood iyo awow ana almayita taraka bintayni wajaddan laba gabdhood iyo awow labada gabdhood waa taqaanaa intay qaataan uluayn soo qaadan mayaan lix ku dhis lix uluaan maxaa waa afar soo maa afar labadii gabdhood baa qaatay awoowihiina sudus buu qaatay sudusku waa qori maxaa soo haray hal qori soo maa qorigii labaada loogu yeero weeye iska qaada baa le waa casabo waa casabadu waa qofka xoolaha inta soo hara qaadata markii asxaabu faralka intooda ay wada helaan adaa iskale weeyaan fannigaan hadda dhaxalku waa fiqigaa lagu barta waa fanni muhima weeyaan oo xisaabba u baahan yahay oo sida dadku is u kala sokeeyaan inaad barataa muhima oo qofka waxyaalaha dhaxalka u diida inaad barataa muhima oo qof kasta nasiibka u qaato inaad baratid baa muhim waana fanniyada iyo cilmiyada aakhiru zamanka ugu horeeyo oo la qaadayo oo waaga dambe waxaa dhacaysa baa lagu leeyahay wax wax dhaxla in la waayo oo cilmi leh rawahu asxaabu suna can ilxasani waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana cumar sayid cumar baa qaala yidhi ayukum warkiineebaa yaclamu og maa warasa rasuulullahi rasuulka ilaahi wuxuu dhexalsiiyey sala allahu alay slam aljadd awow saxaabadan sayid cumar baa la hadlay yaa yaqaana nebigu awowaha wuxuu siiyey faqaala macqil bnu yasaar baa yidhi ana anaa garanay waraahu rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu dhaxal siiyey asudus lixmeelood meel qaala wuxuu yidhi sayd cumar maca man yaa la joogay awowga marka masalada ou lix meelood meel qaatay dadka kaleo dhaxalka wax ku lahaa dadkee ahaaye noo sheeg awowo sudus qaadayi dadkee baa la socday oo iyaguna masalada xoola dhaxlanayey qaale wuxuu yidhi la adri garan maya dadkii jooga waxaanu garanayaa awowo inuu lix meelood meel qaatay qaale wuxuu yidhi la adrita waxba maadan ogaan famaa tuqni idan haddaba maxaa naga deeqda waxba noomaadan tarin waxaa noo sheegtay ma leh a dadkii la socdayoo meesha masalada haddaadan garanayn lix lix meelood meelunbuu qaatay ma mar kastaa waa waa markee weeya famaa tuqni idan weeya waxba nagamaadan deeqin weli waa u baahannahay wey awowa waxa uu leeyahy rawaahu abu daawuud wanasayi wa qaala sulaymaan bnu yasaarin baa yidhi farada cumar wa cuhmaanu wa zayd bnu haabit sayd cumar iyo cuhmaan zayd bnu haabit waxay u qadareen ama u qorsheeyeen liljaddi awoowaha maca alikhwati walaalaha macooda aulusa saddex meelood meel rawaahu maalikun mayd baa dhintay qof baa dhintay waxaa meesha jooga qofka dhintay walaalihiis iyo awowga masale noocaasoo waxaa jidhay bay awowihii la siiyey xoolihii saddex meelood meel maalan laba walaalo ah iyo awoowe baa meesha jooga waa saddex nin moogta dee si siman xoolaha ugu qayba saddex meelood isleeg inta ka dhigtay midba ulua qaato ka war haddii walaaluhu bataan toban walaalo ah iyo awowaa meesha jooga awowuhu wuxuu qaadanayaa saddex meelood meel ha iska qaatay in badan buu isagu qaadanaya in labadan meelooda soo hadhay kuwan tirada badan ha loo yareeray ha qaybsade weligii isagu inta badan sidaa danta ugu jidha u fiirsadaa awowuhu a nasiibka ugu weyn inuu helo weligii raadinaya waay marnana ma qaato sudus wax kayr wa taaratan yaakudu sudusalmaali walaysa canhu naazilan bixaalibayd mar wuxuu qaataa buu yidhi lix meelood meel xoolaha raxbiyada walaysa canhu naazilan bixaalib weligii kama dego lix meelood meel marka ugu yaraado waa inuu sudus qaato markii kalena waa inuu ka badsado waay can qabiisata bni du'aybin waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ja'at iljaddatu ayeeyaa timid ilaa abi bakar bay u timid sayd abubakar radia allahu canhu tas'alu waxaalay weydiisanaysa miiraasaha dhaxalkeed ayeeye dhaxal raadinaysa fa qaala wuxuu yidhi abubakar maa laki ayeeyadanay kuuma ahaan fii kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa shayan waxba kuguma ahanin kitaabka ilaahay ayeeyada kuma ayabay wamaa calimtu kuuman ogin laka adiga fii sunnati nebiyillaahi nebiga ilaahay sunnadiisana sal alla alay slam shayan waxba kuguma hayo iyadan ayaya intaasi leedahay qur-aanka iyo sunnada midna kuma hayabi farjici orod iska noqo xataa asala naas ilaa aan dadka weydiiyo bal waxa aad leedahay saxaabadu iyo waa badan waa badan tahay saxaabadu bal nebiga waxay ka hayaan fasa'ala dadkiiba weydii faqaala almugiiratu bnu shucbata baa yidhi xadartu rasuulallaahi baan goobjoog u ahaa ama xaadiray sala allahu calayh wasalam acdaaha isagoo nebiga uu siiyey ayeeyada asudusa lix meelooda meel fa qaala abubakar baa wuxuu yidhi hal macaka hayruk macaada cid kale ma joogti yaa kula joogay muqirow fa qaama waxaa kacay muxamed bnu maslamata fa qaala wuxuu yidhi midla qowli anaa joogayoo nebigu ayeeyada sudus buu siiyey markhaanti kalaa lehed faanfadahu lahaa abu bakrin abu bakr waa u fuliyey ayeeyadii radia allahu canhu radia allahu canhu islaantii lix meelood meel baa loogu yeer qaadaa la yidhi uma ja'ad waxaa timid aljaddatu luqraa ayeeyadii kale ilaa cumar tas'aluhu miiraaha iyadoo dhaxalkeeda weydiisanaysa iyadoon waagii hore abubakr dowladda hayey ayeeyaa timid waa iyadii loo helay lix meelood meel maydkii laftiisii ayeeyo dhankii kale ka timid baa iyana timid waxay tihi anna maydkaas dhaxal baan ku lahaa fa qaala wuxuu yidhi maa laki fii kitaabillaahi shay kitaabka ilahi waxba kuguma ahan wamaa kaana alqadaa'u xukunkii ma ahayn ba yidhi alladii xukunkaasoo qudiya bihi la xukumay ilaa ligayriki kayrka ma yidhin cid kale uma ahayn ayeeyadaanay maahe ayeeyadii kalea xukunkaas u dhac eyeyaa kaa soo horraysay xukunkii la xukumay eyeyadaasoo u dhacayo taasaa wada qaadatay suduska wamaa ana ana maahi bizaa'idin nin ziyaadinaya fi lfaraa'idi faralyaalka sudus baa eyeya lahayd mid baa soo hormadhoo la tagtay aniguna hadda wax ku darmaya dhaxalka walaakina huwa miraadka daaliki kaagaas weeyaan asudusu lix meelood meesha kaasaa wada lahaan lahaydeen kaas weeye dhaxalkiinu fain ijtamactumaa fiih haddaad iskugu timaadaan oo suduska isku soo gaadhaan oo ku soo kulantaan fa huwa sudusku baynakumaa dhexdiinna wey kaasaa idinka dhexeeya wa ayatukumaa tinni tinni labadiina ayeeyo tinni maa khalat maadu waa iska zaa'ida maa khalat khalat la khaali noqoteed bihi suduska tiinni la khaali noqoto iska qaadato ku soo hormadha fa huwa lahaa iyadaa iska leh marka waa lagaa soo horeeye wey laba ayeeyo midba mar soconaysa weeye laba dawladood baa midba markeeda timi marna abubakar baa hogaaminaya dawladda marna sayd cumar xukunkii waa dhacay wey rawaahu asxaabu sunna calaa kullin hadda waxa weye labada ayeeyaba suduskaasi leeyihi waxba kuuma hayno weeye marka ayeeyadii labaad can buraydata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalama jacala nebigu waa yeelay liljaddati ayeeyada asudusa sudus idaa lam takun duunahaa sokadeeda haddaysan ahayn umun hooyo ayeeyada lix meelood meel markay qaadanayso waa inaan hooya noolay marba haddii hooya nooshahay yaa bes weeyaan rawaahu abu daawuud wanasay wallahu aclam aclam fiiri qofka dhintay hooyadii hadday nooshahay ayeeyadii waxba qaadan mayso dee hooyadu maxay noqon kadhaa dee gabadheedii baaba nool ayeeyaa timid qof baa dhintay ilme ayeeyow tahay baa dhintay ayeeyo iyadu weeye ilmaha hooyadii oo iyadu ay dhashay baaba nool dee hooyaaba meesha tita ayeeyadan waxba dhexli mayso ayeeyada xagga hooya ka timid ayeeyada xagga aabba ka timidna wiilkeeda hadduu nool yahay iyana waxba dhexli mayso ilaa wiilkeediiyo ka sokeeyaa noole iyada waxba dhexli mayso markaas waay marka waa inaan hooya meesha joogin weliba ayeeyada xagga aabba ka timid hooyo waa inaysan meesha joogin wiilkeedii oo aabbihii meydkaana waa inaysan meesha joogin sidaas wax ku dhexli kadha alfaslu saadis fasalka lixaad fi lirhi bilwalaa'i wala wax lagu dhaxlo baa laga hadlaya waa kii ugu dambeeyey weeyaan ilaa zawjinimaa laysku dhaxlaa waa nikaax islaamnimo qaraabanimo waa kan weli walo maxaa la yidhaahdaa weluhu waxa weeyaan qof baa uu xoreeyey qof buu xoreeyey kuu xoreeyey baa dhintay kaas la xoreeyey wax dhaxla lama hayo waxaa dad ugu soko maray kii isaga lahaan jiray oo addoonsan jiray oo sayidka u ahaan jiray isagii baa dhaxlay dii la waayana casabadiis can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nabig wuxuu yidhi alwalaau welihu wuxuu u ahaaday liman qofka acdaab dhiibay alwariqa lacagta lacagta kan lagu xoreynaya ninka bixi wa weliya tawaliyey annicmata nicmada tawaliyey nicmat alctaaq xoraynta nicmadeeda weeyaan rawahu lhamsa welilbukhaariyi waxa u ahaaday mawla alqowmi qolada mawlahoodu iyo kay macnaha mawlaha u ahaayo addoonka waxaan jira xoreeyeen min anfusihim naftooda uu ka mid yahay ow kamaa qaala siduu nebigu yidhi buu yidhi calayh isalaatu wasalaam iyagaa loo nisbaynaya way dhaxlayaan wax dhaxla hadii la waayo can waasilata bna alasqaci radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi almaratu islaantu taxuuzu waxay koobtaa alaaata mawaarisa saddex dhaxal catiiqaha kay xoraysay oo wax dhaxle la waayey islaantaa dhaxlis wallaqiidaha kay heshay ilmaa dariiq laga helay islaan baa korsatay waagii xoolo u yeeshay waa dhintay islaantii waagii heshay ha dhaxash wa waladaha ilmaheedana iyadaa dhaxalkeeda la alladii ilmahaasoo laacanad caleyh ku licaantantay ninkii baa yidhi ma dhalin licaan baa dhacay licaanka waa garanaysa markii la iska daba licaantamay ilmihii iyadoo raacaya ilmaha hadduu xoolo yeesho dhaxalkiisa iyadaa leh way saas baa lagu leeyahay culimaa saa qabta culimo kalena lama qabaan wa qaala ibnu cabaasin radi allahu canhuma maata rajulun nin baa dhintay walam yatruk kama tegin waarisan wax dhaxla ilaa ghulaaman addoon wiil mooyaano kaana u ahaa actaqaw kii xoreeyey addoon oo awal xoreeyey buu ka teg faqaala rasuulu llahi baa yidhi sal s hal lahu axad ninka dhintay waxba axadna ma u haado qaalo waxay dhaheen laa maya ilaa ghulaaman oo kaana u ahaa actaqaw kii xoreeyey mooyaan fajacala rasuulu llahi sala allahu alay slam nabi ilaahi waa u yeelay miiraatahu dhaxalkiisii lahu isagoo u yeel war adugu dhaxal ba yidhi wax ka sokeeya waa la waay waa wele rawahu asxaabu sunan labadii dhinac baa isku dhaxleen baa lagu leeyay culimada jumhuurtiisa waxay leeyihin xoolaha bangiga islaamka hala dhigo arrintaa nebigu sameeyena waa iska siine dhaxal maahay can camr bni shucaybin can abihi can jaddihi radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaala ne wuxuu yidhi yarisulwalaa'a walaha waxaa dhaxla man yarisulmaala maalka kii dhexli lahaa kii dhexli jiray rawaahu tirmidiyu bisanadin daciif wallahu acla waclam waa maxay waxa weeyaan qof kasta oo maalka dhexli jiray qof dhadig iyo dumarba ha noqdee ayaa welihi wax ku dhaxlay ninkii awal xoreeyey gabadhiisi baa joogta ama walaashii baa joogta nasiibkii qofka ay ku dhaxli lahayd xagga nasabka oo kale xoolahan ha ka qaadato walah kan lagu dhaxlayo culimmadu laakiin xadiidka ma qaadan maca dalika sanadkiisu waa daciif waxaana dacfiga keenaya ibnu lahiican in la yihahdaa ku jira sanadkiisa tawriiu dawil arxaam riximka iyo qaraabanimada kuwa u saaxiibka ah dhaxalsiintooda weeya waxaa kaloo la mid a qof baa gacnahaada ku soo islaamay haye wax dhaxlo lama hayo hadhow boo dhinta magaaladaada nin deganaan jiray oo qariib ku ahaan jiray baa dhintay wax kaloo dhaxlo lama hayo waxaaso dhan baa laga hadlaya qaala ibnu cabbaas baa yidhi radi allahu an canhuma waaladiina kuwa caqadat macnaha waaladiina caqadat aymaanukum faatuuhum nasiibahum aayaddaa tafsiirkeeda wuxuu ka yidhi kaana rajulu ninku wuxuu ahaa waxaana weeyaan kuwa dhaarihiinnu ay gunteen dee nasiibkooda siiya oo isxulufaysigu idinka dhexeeyey wuxuu yidhi kaana rajulu ninku wuxuu ahaa yuxaalifu rajula ninka kale kii la xulufooba laysa baynahumaa dhexdoodana ma ahaan jirin nasabun wax nasaba laba nin oo aan meelna qaraabo ka ahayn baa isbahaysi samaynaya fa yarisu axaduhumaa midkood waa dhexli jiray alaakhara kan kale kii hor dhintaa la dhaxlay fa nusikha dalika arrinkaa waa la nasakhay biqowlihi baa lagu nasakhay wa ulul arxaami qaraabanimada kuwa u saaxiibka iyo raximka bacduhum barkood owlaa bibacdin bar kale kuwa ku owlaysan weeye fii kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa way oo fii kitaab illahi waa maxay yuusiikum ullahu fii awlaadikum waa inay isdhaxlaan jumhuurtu saas leeyi ee raximkii maahee dadka nasabka iyo qaraabada isku dhexleeya weeyaan marka waagi hore markii sidaan labada qof mucaahado u galaan waa wada noolaanayaan hadhow bacd waa isdhaxlayaan qofkii u dhowaa qofka qaraabadiisa ay joogta buusan dhaxlayn kan xulufaysigu ka dhexeeyey bay isku dhexlayaan rawahu abu daawuud wadaar qudniy can anasin waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala ne wuxuu yidhi ibnu ukhti lqowmi qolada gabadhooda wiilkeedu minhum iyagoo ka midi reera gabadhood qolo gabar gabarh ka mida wiil ay dhasho qolo kale u dhashay qoladaasuu ka mid yahay gabadhu ka dhalatay oo amase min anfusihim naftoodu ka mid yahay oo waa maxay waxa u ahaaday waxay iyaga u ahaaday waxaa dushiisaa wax iyaga dushooda marka waxaa xadiidka laga fahmayaa baa lagu leeyahy inay isdhexlayaan oo qofka gabadha wiilkay dhashay in wax la dhaxalsiinayo gabadha wiilkay dhashay qaraabanimadaas abtiga loo yahay rawahu alkhams can ilmiqdaad alkandiyi radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaala ne wuxuu yidhi ana anigu awlaa bikulli mu'minin mu'minkas anaa kaga awlaysan min nafsihi naftiis oo uga naxariisasho badan waaba tan macnihii faman taraka daynan dayn qofkii ka taga aw dayacatan ama wax dhumaya ka taga oo dayacmaya failaya failay failay waxa weeyaan aniga iyo ahali daynkaas gudidiis daynka inuu bixiyo gudo waman taraka maalan maal qofkii ka tagana fa ilaya sadaadi horta kaasanaa gudaya wey waman taraka maalan qofkii maal ka tagana faliwarasati baa iskale dadka isaga dhaxli lah wa ana aniguna mawlaa man qof qaraabadii baana laa mawlaa lahu qaraabaan lahayn oo maxaan qaraaba ku noqonayaa ariu maalahu maalkiisaan dhaxlaya wa afuku canahu kiisa la qafaashana waa soo fakinaya waa soo furanaya walkhaalo abtiguna mawlaa man qof mawlihiis weeyaan laa mawlaa lahu mawla aan lahayn qof baa dhintoo wax ka sokeeya abtigi waa la waa isaga ha qaata macnaha ka fahmaysa yariu maalahu waa kana maalkiisiibuu dhaxlayaa wayafuku canahu kiisa la qafaashana waa soo daynaya rawaahu abu daawuuda wاshaykhaani wاtirmidiyu walafduhu wuxuu ahaa allaahu iyo warasuuluhu ilaahay iyo rasuulkiisu mawlaa man qof mawlii weeyaan laa mawlaa lah mawla aan usan u ahaanin walqaalo abtiguna waariu man qofkii dhaxlaya weeyaan laa waariu lah wax dhaxlo aan lahayn wax dhaxlo abtigii ka sokeeyaa ha dhaxlo wey axaadiian abtiga iyo wiilku gabadha dhashay dawlarxaamka intoodii kale inay wax dhaxlayaan ayaa ay ku tusinayaan saxaabada iyo taabiciinta iyo abu xaniifa qaybo ka mida saasay qabaan culimmadu waxay u badan yihiin kuwaan odhanaysa naxalka waxba ku lahayn faral iyo taxsiib midna sharciga kuma soo aroorin waxa ay qaadanayaan ee bangiga islaamka xoolaha la dhigaya baa lagu leeyahy can tamiimi addaariyi radia allahu canhu annahu qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ma sunnatu sunnadu maxay tahay fi rajuli ninka dhexdiisa ninkaasoo yuslimu islaamaya calaa yadayi rajuli nin gacanti oo min almuslimiina ka mid nin ku soo islaamay nin kale gacantiisa labadiisa gacnood maxay tahay waddada iyo jidka u jeexan iyo sunnada anaa kii gacnahaada ku soo islaamay baa hadhaw dhintay wey awalna adaa islaamnimada soo geliyey qaala wuxuu yidhi nebigu huwa ninkaas awlanaasi dadka kan ugu awlaysan weeye bimaxyaahu noloshiisa iyo wa mamaatihi dhimashadiisaba markau noolaana isagaa ugu awlaysnaa markau dhintayna isagaa ugu xigo wey ha dhaxal rawahu asxaabu sunan bay ka dhiganta can caaishata waxaa laga wariyey radia allaahu canha anna mowlan lilnabiy mid qaraabo ah mowlaayo nebiga uu lahaa sala allahu calayh wasalam maanta waa dhintay wa taraka shayan xoo waxbuu ka tegi walam yadac kama tegin waladan ilmuhu walaa xamiiman qaraabana kama tegin faqaala sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay wuxuu yidhi haa hunaa axadun halkaan axad ma yahay oo min ahli ardihi ardadiisii iyo dhulkiisii qof ka yimid qofay isku gobol ahaayeen meesha ma jooga qaalu waxay dhaheen nacamha qaala wuxuu yidhi nabigu faacduuhu siiya miiraatho dhexalkiisa gobolnimaa la isku dhaxlay mandiqad wey ibnu beledi kaday ka dhiganta annaga waddankayay ka yimid hala sii wax ka sokeeya waa la waa culimadu waxay leeyiin waa iska sadaq ee ahlucilmigu kaasoo kale xoolihiisa waxaa la geenayaa bay leeyihiin bangiga islaamka rawahu abu daawud watirmidiy waxasana can ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kullu qasmin qusima qayb kasta oo la qaybiyey fi ljaahiliyati jaahiliga dhexdiisa fa huwa qismigaasi qasmigaasi calaa maa qusima buu ahaaday sidii lagu dul qaybiyey soo celin mayno islaamku wixii jaahiliga la qaybiyey lasoo celin maayo wa kullu qasmin qayb kasta oo adrakahu lislaamu islaamku soo haleelayna fa inahu isagu calaa qasmi lislaami islaamka qaybintiisu ahaaday islaamkaa qaybinaya rawaahu abu daawud wabnu maaja wixii naga horreeyo jaahiliga dhacay sidooda ha loo daayo say isku guursadeen say qaraabanimadoodii waxqaybtoodii gidi islaamku wuxuu soo gaaramayaa islaamka si waafaqsan baa loo qaybinaya rawahu abu daawud ibnu maaja maalu nabiyi sala allahu calayhi wasalam xoolaha nebigu liummati ummaddiisaa iska leh wax allaale wixii nebigu ka dhinta xoolaha ummaddaa iska leh markii xaasaska wax ku filan looga reebo xaasaska nebiga can camr ibn alxaaris radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi maa taraka rasuulullahi kama tegin sala allahu calayhi wasalam cinda mowtii dhimashadiisa agteeda dirhaman dirham walaa dinaaran dinaar walaa cabdan addoon walaa amatan addoon walaa shaata neef arya ilaa baklataw baqashiisa mooyaane albaydaa ee cadday iyo wa silaaxahu hubkiisii iyo wa ardan ardo taasoo jacalaha sadaqatan sadaqa u ka dhigay sadaqa u ka dhigay rawaahu halaaثatu wاnnasaa'iy ummaddaa iskale weeyaan can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi ina faatimata waalcabaas faadimadii nebigu dhalay cabaaskii nebiga adeerkii ahaa calayhim asalaam atayaa abaabakr abaabakr bay u tageen dowladda islaamka ay yaltamisaani iyagoo raadinayaan miiraatahuma dhaxalkoodii min rasuulillahi uga dhaxala sala allahu alay waslam waxay tihi faadima dee gabadhii nebigaana aabbahay dhaxalkiisii baan raba nebigana lama dhaxla sideedaba ogow dadka qaraabadiisa ama dhaxlaan cabaasna wuxuu yidhi nebiga adeerkii baana yadlubaani iyagoo dalbaya ardayhimaa labadooda ardo oo min fadakin meesha fadag la yidhahdo ku taallay iyo wa sahmahumaa sahmigoodii iyo nasiibkoodii oo min khaybara uga nasiiba dhulkii khaybara la qaybinayay nebigu wuxuu ku laha inay qaataan faqaala lahumaa labadoodii wuxuu ku yidhi abu bakr samictu rasuulallaahi baan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay laa nuurasa annagana lama dhaxlo haddaanan biyo nahay maa taragnaa waxaanu ka tagna sadaqatun wey inamaa yaakulu aalu muxamed muxamed aalkiisuna waxay ka cunayaan min hada almaali maalkan dowladda bankiga islaamka ayay ku leeyihiin biilkood wallaahi wallaahi baan ku dhaartay laa adacu amran amar ka tegi maayo ra'aytuna aan arkay rasuulallaahi sala allahu alay sl rasuulka ilaahay yasnacu isagoo samaynaya fiihi maalka dhexdiisa isagoo ku samaynaya ilaa sanactuhu anna waa ku samaynaya wax allaale waxaan arkay nebigu isagoo maalka ku dhex samaynaya anna waa ku dhex samaynaya waay marka idinkii dhaxal meesha idinma yaallo weeyaan fahajarad way ka haajirtay hu abu bakar faadimatu baa iskaga haajidhay waa ka go'day wey falam tukallimhu lamaba ay hadlin xataa maatad ilaa ay ka dhimantay xoogaa baa dhex maray hadda adiga haddaa dhimatay yaa ku dhaxli lahaa bay tir maa carruurtaada ku dhaxasheen maxaa aniga aabbahay dhaxalkiisa igu diidaysa soo aniga bay ma dhalin xoogaa baa dhex maray ilaa u ka dhintay ma wada hadlin ay ka dhimatay may wada hadlin wa fii riwaayatin laa yaqtasimu nebigu wuxuu yidhi qaybsan mayaan warahatii aniga warasadaydu diinaaran diinaar nebigaa sii sheeg maa taragtu wixii aan ka tegey bacda nafaqati nisaa'i dumarkayga nafaqadooda iyo biilkooda ka bacdi iyo wa ma'uunata caamili caamilkayga kan ii shaqaalaha i ah mu'aanadiisa iyo kharashkiisa ka bacdi fa huwa sadaqatun waa sadaqo ummaddaa iskale ummaddao dhan haddii nebiga la dhaxlayo waxaa laga loo diidayaa nebiyaasha in la dhaxlo dadka waxaa laga qaarkood ay isdhahaan ay jeclaystaan nebiga ad haddiiba moodhinta ad dhaxasheene nebiga dhimashadiisa haddii la tamaniyo aad jeclaysatidna waa khatar diintaba inaad ka baxdi a lama ogola marka rawaahum alhamsat wallahu tacala alaa wacalam taa waa la diiday arrintaa waa la joojiyey waxa weeyaan sidaasay arrinteedu iska noqoto faadumana waxay rabta xoolihii nebiga inay kala bar qaadato cabaasna barka kale inuu casaba ku qaato abubakar waxay ka maqleen arrintaasi uu sheegay isaguna xadiid buu usoo deliishada u sheegay sidaas baa arrinta ay ku dhammaatay alfasl الsaabic fi اlwasiya dardaarankii weeyaan can ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhu can الnabiy salى اllahu عalيه wasalam qaala nab wuxu yidhi maa xaqu mriin qof xaqi ma aha qofkaasoo muslimin muslima qofkaasoo lahu shayun shay u ahaaday shaygaas yuriidda uu doonayo an yuusiya fiihi inuu dardaarmo qof haya shay inuu dardaarmo mudan oo la dardaarmi karo xaqiisu ma aha yabiitu inuu baryo laylatayni laba hameen ilaa wawasiyatuhu walxaal wasiyatu wasiyadiisu maktuubatun ay tahay mid la qoray cindahu agtiisa shay dardaaran u suu badaba haddaa haysid waa ina dardaaran kaa qoran yahi inaad jiraan tahay maaha dardaaranka waa inu iska qoran yahi lama hameen inaad berido iyadaan dardaaran kaa qornay lama ogola rawahu lkhams saasaa lagaa rabaa wa qaala caaishata radi allahu canha maa taraka rasul lah sal sl nab ilahay kama tegin dinaaran dinaar walaa dirhaman dirham walaa shaatan neef ariya walaa baciiran geel walaa usaa bishay nebigu waxnana ma dardaarmin rawahu muslim wa abu daawud wanasaaiy can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala nuu xidhi ina rajula ninku la yacmalu waa camal falayah aw ilmaratu islaantu bidaacati illaahi ilahay daacadiisa ninku ama islaantu camal falaysaa tacaala sitiina sanatan lixdan sano waa qof baa cibaadaya khayr rag iyo dumar waxu doona ha noqdo waday uma yaxduruhumaa waxaa kusoo xaadiraya ninkii ama islaantii almowtu dhimasho fa yudaaraani waa dhibayaan fi lwasiyati dardaarankii bay dadka ku dhibayaan fatajibu lahumaa labadoodii waxaa u waajibaysa annaaru naar dardaaranka ay ummadda ku dhibeen darteed dardaaranka markaad dardaarmaysid ummadda ha dhibi maxaa looga jeeda waxaan la banaanayn bay banaanayn bay waxaan la ogolayn bay dardaarmaya maalan dadkii dhaxli lahaa qayb ka mid waxay dhahayaan dhaxalka iyaga wax kuma leh xaqoodii bay ka nusqaaminaya si un bay samaynayaan la ogolayn lama ogolo wiilasha keliya xoolaha iyaga le bay leeyihin gabdhuhu shaqo kuma leh waa xaaraam rawaha abu daawuud yah wa qara'a abu hurayra wuxuu akriyay min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw daynin hayra mudarin waka waa dardaaran ka bacdi la dardaarmayo iyo dayn la ka bacdi hayra mudaarin xaalih mid wax dhibaya waa inuusan madda dhibin rawaha abu daawud iyo tirmidiy bisanadin saxiix wallahu aclam wasiyadu marka iyana waa iska ulu weeyaan ulu saddex meelood meel baa xoolaha dardaarmi ka dhaha wallahu subxana wa tacala aclam